sicir barar baahsanaya ka jira suuqyada magaalada kismaayo kaasoo saameeyey bulshada magaaladaasi waxaana maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaya qiimaha cuntooyinka bulshada reer kismaayo ayaa baaq u jeediyey ganacsatada si hoos loogu dhigo qiimaha cuntooyinka sida uu kusoo waramayo wariyaha v o e da magaaladaasi aadan maxamed salaad
suuqyada magaalada kismaayo waxaa waayadii ugu dambeeyey ka jiray sicir barar aada u xoogan ka gadaal markii ay sare u kaceen qiimaha la kala siisto cunnooyinka quutal daruuriga ahi kuwaasi oo saameyn xoogan ku yeeshay bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo kiishka sokorta ayaa kismaayo waxa uu ka marayaa soddon iyo laba doolar oo halkii ugu sarraysay halka markii hore uu ka marayay laba iyo labaatan doolar sidoo kale saliidda ayaa ka mid ah waxyaabaha sare uu kaca laga dareemayo nuul jaamac daa-uud waa hooyo soomaaliyeed oo uu si weyn u saameeyey iyada iyo qoyskeeda sicirbarar ka jira suuqyada magaalada kismaayo waxaana ay saakay isaga soo laabatay suuqa kadib markii ay awoodi weyday in ay raashin ka soo iibsato suuqa cunooyinka lagu iibiyo cunooyinka oo qaaliya awgeed saaka waxaan aaday aadan kismaayo suuqi suuqi markaan tegey waxaan ka soo adeegay waxaan soo gataan garan waay laba shay baa waxaa la dhahay boqol doolar mana awoodo laba boqoloo doolar walaalayaalow ganacsatada kismaayo waxaan ka codsanaynaa dowladda maareeyihii wuxuu yidhi waan raqiisanay muxuu ahaa canshuurta shaqaalihii kalen u tagna waxay dhadhaheen canshuurta waan raqiisanay ganacsatada asxaan dadka ha u fasho oo sidan ha ka dayso dadka oo dib ha u fiirsata danyarka dadku waa dad guri dhisa waa dad shaqaalo ah waa dad muxuu ahaa iskaafin karin guri ijaarkiiyo dad ku jiraan badanaa muxuu ahaa laysma kaafin karo marka dadka ha u naxariisato ganacsatada naxariista ha fiirso sida ay dowladda naxariista ugu fiirsatay ganacsatadaba ha noo fiirsato burki sokortii beriiskii saliiddii wax isdhaamaba ma leh haddaa u fiirsata nyaanyada iyo qudaarta beeraha ka baxda u raqiisan wixii kale samadaa la geeya saliiddii waa qaali burkii waa qaali bariiskii waa qaali baastadii waa qaali wax la goyn karma caleentii shaaha waa qaali heylkii waa qaali sanjabiishii waa qaali wax aan qaali ahaynba an maanta kismaayo kuma soo weligaa suuqa ma tegin saakaan suuqa teg anoo yaabanoo gacantayda dhafoorkii isku dhigtaan suuqa ka soo baxa waxaan gadaan garan waayo waan ka soo baxay faadumo aadan kateela oo ka mida ururada haweenka ee gobolka jubbada hoose ayaa dhankeeda fariin u dirtay ganacsada magaalada kismaayo oo waayadii u dambeysay sicirka cunooyinka sare u qaaday gabdhaha waxay jebiyaan dhagax waxay dhisaan shamiindada waxay aadaan xaabo guroow waxay aadaan dhagax ururiyo waxay ka soo helaan bay suuqa la soo aadaan waxa magaaladan kismaayo hadda ka jirana wax loo dulqaadan karo oo ay maanta loo adkaysan karo ma ahan waxay masaakiin awoodana ma ahan raashinka inta la gadaya quutul daruuriga magaalada ka jiro waa saliidda iyo iyo sokorta waxay maraysaa wax loo dhowaan karaana ma aha ganacsatada jubbaland ee deegaanka hadda aan joogna ee kismaayo waxaan ka codsanaynaa in la raqiisiyo raashinkii oo raashinka wadanka uu ka yimid si oga imaada raashinka loo raqiisiyo oo sicir bararkan dib loo dhigo dowladda canshuurta way raqiisisay ganacsigii alaabta soo degaysa waa la raqiisiya canshuurtii magaaladana waa la raqiisiyey sidaa darteed waa in la raqiisiyaa oo hoos looga dhiga oo shacabka loo dhimriya oo gabdhaha masaakiinta oo danyarta ah oo awoodooda ay ahayn maanta inay iska bixiyaan raashinkan lacagta intaas dhan ay hoos u dhigaan taasaan ka codsanaynaa mar koowaad iyo mar labaad waxaan kaloo wax ka codsanaynaa j c c i oo maanta ganacsatada magaalada kismaayo madax u ah inay hoos u eegaan oo magaalada gudaha u galaan oo ganacsiga fiiriyaan heerka uu maraayo si ay oola socdaan dhibaatada ka jirta magaalada si ay dadka danyarta ah j c c baa la fiira dadka danyarta ah wax loogu qabto oo ganacsigii hoos loo dhigo oo raashinka quutuldaruuriga ah laga maarmaanka tagada ka soo degaya canshuurta laga raqiisiyey inay j c c dib u fiiriso ganacsatada dhex gasho maxamed shariif xaaji maxamed oo ka tirsan rugta ganacsiga iyo warshadaha ee jubbaland ayaa ka jawaabay cabashada bulshada iyo sidoo kale qayladhaanta ay u jeedanayaan bulshada ganacsatada ku dhaqan magaalada kismaayo isagoona u soo horeeyey qiimo kororka ku yimid cunooyinka in uu yahay mid dunida oo dhan ka jira sida uu sheegay
waxaan la soconnaa in adduunka dhan uu ka dhacay waxa layidhaahdo sicir barar ama inflation kaasoo sabab sabab fara badan ay keeneen sababta ugu horeysa haddii aan usii dhaadhaco waxaa ka mid ah kadib markii adduunka uu ka dhacay cudurkan caabuqan coronavirus uu ka dhacay waxay dhaxalsiisay shirkadihii iyo warshadihii wax soo saarahayey qalabka la cuno qalabka la xidho qalabka wax lagu mataqaana warshadaha o dhan in ay ku sigtaan inay istaagaan sababta oo ah shaqaalihii ka shaqaynhayay warshadahaasi ya ayaa laga joojiyey in mataqaana maxaa la dhihi jiray ay shaqooyinkiisii iyo hadda kuwa ushaqeyn jira u shaqeeyaan warshado badanna mataqaana maxay xosoorkaadii way yareeyeen warshado badanna way xidhmeen sidaa daraaddeed waxaa hoos u dhacay adduunka dhan globally waxaa hoos u dhacay in wax soo saarkii warshadaha soo saarhayeen ay mataqaanaa maxaa jira ay hoos u dhacaan taas oo keentay waxa la yidhaahdo demand iyo sabalay maanaa sabalaygii dadka wax soo bandhigahayay yaa yaraaday dimandigiina sidiisii weeye taasa marka waxay keentay inuu inflation ama sicir barar uu dhaco dekeda kismaayo waxaa ku xiran maraakiibtii ugu badnaa oo sida shixnado ganacsi haddana waxaa weli suuqyada magaalada kismaayo laga dareemayaa sicir barar baahsan oo saameeyey bulshada oo dhan aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo